ganacsato badan oo burka baastada iyo saliidda ka iibsan jiray ukraine una iibgeyn jiray turkiga iyo soomaaliya ayaa waxaa ganacsigoodii saameyn weyn ku yeeshay colaadda ka taagan ukraine maxamed cabdixaliim ayaa v o eda u sheegay in in ka badan labalaab uu qaaliyoobay qiimaha burka iyo qamadiga taasoo sababtay inay adkaato in la helo ganacsigii sababa la xidhiidha duulaanka uu ruushka ku qaaday ukraine oo sii qararaaday saare cabdi axmed ayaa qadka telefoonka ee turkiga kula xiriirtay ganacsade maxamed cabdilxaliim oo ganacsi ka qaata ama ama alaab ka qaadan jiray ukraine waxaana ay wax ka weydiisay arrimaha la xiriira saamaynta ganacsigooda ee colaadda ukraine
waa mahadsantahay saro ganacsiga ukraine ka socday iyo badanaa waxa bays u ahaa turkiga gacanta labaad ahaa oo soomaalida badanaa turkiga ka qaadata ukraine laga keli jiray turkiga badanaa laga laga isticmaali jiray aada u saameeyey because qaymihii boqolkiiba konton ugu yaraan ayuu kor u kacay marka oo dareemi kartaa marka qaymo kor u kaco qofka wax iibsan karaa uu yaraana iibsigu uu yaraana marka aad u saameeyey soomaaliya annaga waxaan ka shaqaynaa yani switzerlandkan annaga xooga saaraynay marka dadkaan u qaadaynay qofkii boqol ku teenar qaadan jiray wuxuu qaadanaa konton ama soddon si uu uu ka cabsanayay qaymuhu ama ku jabo ama kusii qaco marka si taxadar loo shaqaynayo qaymu marka uu saameeyey aad u saameeyey waa garta marka awal meeqaad ku gadan jirteen haatan so waa meeqa qiimaha qamadiga
qamadiga soomaaliya lama geeyo waxa la geeyaa soba burkaa la geeyaa marka burka meeshu ka ahaan jiray saddex boqol iyo konton afar boqol tonkii wuxuu gaaray shan boqol iyo iyo iyo konton lix boqol uu gaaray marka boqolkiiba boqol uu kacay marka baasada waxay gaartay in ka badan todoba boqol dollar tonkii meesha ka ahayd shan boqol iyo ka ahaan jirtay afar boqol iyo konton marka adinka shaksiyan sidee buu ganacsigiina shirkadiina u saameeyey boqolkiiba konton in ka badan u saameeyey meesha bil bishii mar qaadi jirnay waa inaan sugno kuteera nagu filan marka laba bilood baa markiiba marka ku baxay qof kasta wuxuu dheh boqol konton wuxuu qaadi lahaa marka amniga aawadeed ayaa xataa shixnadihii kasoo baxaya wadanka ay adag tahay in la helo absolutely absolutely waa garta bal waxaad iga warantaa marka badqabka goobihiina ganacsiga ama dadka aad ku xirneedeen oo kaleeto gudaha ukraine oo kaleeto inkastoo waddan saddexaad aad kasii qaadayseen haddana dhinacaasi sidee buu saameyn idinkugu yeeshay
wallahi saameyn oo noocyo badan ugu yeeshay dadkii degenaa oo ka baxeenba ama yurubay kala socodlayen ama waxay kala hadlayen turkiga marka wuxuu nagu saameeyey laba arrin baa nagu saameeyey ukraine waa nagu saameysay qaybtii food security waa nagu saameysay waxbarashada waa nagu saameysay carruurtii aan ku dirsanay xataa kaasoo cararnay adiga carruur miyaa shaksiyan kuu baranaysa wax oo ukraine joogtay ha gabaraa xaafadiga baranaysa gabadheeda xaafadka baranaysa waan kasoo qaaday soomaaliya geeya hadda waxbarashaanahays marka hadda khasaare miyaa soo gaaray ganacsiga haddaan ku noqono bal dhaqaalihiini ganacsi mase sar u kacaas unbaa saameyn dhinaca kale idinku yeeshay
ma faa'iidaysid mugtaa markaad soo gadatid oo kusoo gatan kusoo gadatid shan boqol markaad laabatid lix boqol oo maraa macnaa adi lacagtii markasi korsa kacaysa faa'iida ma jirto waa garta marka dad intee la eg ayaa ku xiran oo soomaali ah ganacsiga turkiga tirada soomaalida ku xiran maxaad ku qiyaasi lahayd bishii waxaa laga qaadi jiray ilaa shan kun oo kutener number badan laga qaadi jiray ukraine ganacsato badanaa ku xiran ukraine ha waxaa loo soo wareegay almost turkiya loo soo wareegay wiidka iyo baasada iyo iyo sunflowerka marka uu saameyn xoogan kulahaado marka hadda ganacsigiina ma socdaa mise guud ahaan wuu istaagaa la dhihi karaa ilaa hadda la gaaray in laga baryo madaxweynaha turkiga laga baryaa leeyahay inaan kudharsan loo galo yani dalada xoog dalada xoogasha inay ka dharsadaan lagu dar dal kastaa wixiisa waa keensaday oo macnaha turkiga laftiisa ayaa keegsi ku sameeyey wixii kasoo galaya ukraine oo aan ogoleyn inay kasii baxaan wuxuu uqaybina dalalka saaxiibkada uqaybinaya inta asaga ka saar marka ganacsatadii soomaalida saameynta dhinacaasna waa jirtaa
dhinacaasna waa jirtaa marka hadda maxaa idinla gudboon soomaalida wallahi de annaga waxaan ku jiraan dalalka waxsoosaar kale waxaan nala gudboon in dalka nalala dejiyo oo anagu beerno cuntadeena beerano ma kula tahay soomaaliya in qamadiga laga sameynayo burka la beeri karo iyo baastadaba iyo sidoo kaleeto gabaldayaha saliideeda ha waa beeri jir aniga beerley ah xilligiisi aad bara beerley ahaan jira annagaa beeri jirnaba beriiska iyo sunflowerka iyo waa beeri jirin security soomaaliya waxay ilaa jirtay waxaad ciidinka ilaa jirtay boqaaro cuntada lagu qaydiyo marka in lasoo celiyo systemka in lasoo celiyo aad u ficnaan lahayd soomaaliya inay isku tashato ay wax dhoofsayada dhibkana haysta caana booro oo laga keena new zealand laga keena annaga lood iyo ariga haysa nigeria marka soomaaliya problem waxaas ka haysta aan la garan karin wuxuu yahay waayahay maxamed cabdixaliim waxaa bal iiga warantaa maxaa keeni karo maadaama dalkii dagaal inuu ka socdo sax waay waa wax jiro waaye ma waxaa adkaada shixnado kasoo baxaya dalkaasi tug ukraine mase guud ahaanba wax soo saarkii ayaa yaraaday waddanka oo taasaa keentay inay wax walba hawadu maraan waxsoosaarkii sanadkan waa waa hoos u dhacay because daqadaala ku jiray sarna ku jireen wixii ku haray hadda laga soo saaraya sanadkii hore kaysanaya sanadkan waxaan marinaya wax soo saari jirin
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdixaliim oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ee alaabaha ka dhoofiyey dalka ukraine oo u waramayey sahre cabdi axmed